فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulan wacan soo dhowaada dhegaystayaal qodobadan caawa barnaamijka dhuuxa wareesyada idinkugu hayno waxaa ka mid ah boqol iyo soddon dhulgariir oo muddo afar iyo toban cisho gudahood ah kaga dhacay dalka itoobiya waa warbixin muuqaal ah oo soo bandhigaysa masaa'ibta ku habsatay itoobiya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan maxaad kala socotaan dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka soomaalida ah ee ku nool waddanka maraykanka waxaan idinsoo gudbinaynaa nin muddo ku noolaa waddankaas oo ka warramaya arrimahaas dhuuxa wareysiyada waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan daahir amiin jeysow oo ka mid ah xildhibaanada muqdisho oo sheegay inuu cabsi ka qabo kacdoon shacbi ah iyo afgembi lagu sameeyo dowladda xasan sheekh sababa la xidhiira dhulboobka barnaamijka waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise shil diyaaradeed oo soobay dhimashada dad badan ayaa ka dhacay dalka sood sudan diyaaraday la socdeen shaqaale shidaal ayaa maanta ku burburtay gobolka yuneed ee dalka sood sudan diyaaradan ayaana saaka ku burburtay garoonka diyaaradaha yuneed oyal xilli ay ku sii jeeday magaalada caasimad u ah dalka sood sudan ee jubba wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi ayaana warbaahinta u sheegay in diyaaradda burburtay ay ku dhinteen labaatan qof oo ah shaqaalihii u shaqaynaya shirkadda soo saarta shidaalka oo ay leedahay dowladda suudan iyo shirkad kale oo laga leeyahay dalka shiinaha wuxuuna sheegay wasiirka in dadka dhintay ay ku jiraan laba qof oo shiineys ah sanadii ugu dambeeyey dhowr shiloo diyaaradeed ayaa ka dhacay dalka sood sudan sebtembar labada kun sideed iyo tobankii ugu yaraan sagaal iyo toban qof ayaa sidaan oo kale ugu dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaasi maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkiisa kasii wada howlgalkiisa milatari ee ku aadan dhanka magaalada jiniin magaalada jiniin ee waqooyiga daanta galbeed waxay ciidamada yuhuuddu ka wadaan xadgudubyo kala duwan oo ka dhanna shacabka reedka aan waxba galabsan kuwaasoo ay dad badan ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wararka iminka ka imaanaya magaalada ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee duqinaadu xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen magaalada iyagoona halkaa ku dilay dad badan oo shacab ah kuwo kalena ku dhaawacay xadgudubyada iyo duqiimaha ciidamada yuhuudda ee magaalada jiniin ayaana soconaya maalinkii sagaalaad oo xidhiir ah iyadoo ay si aada u beegsanayaan dadka shacabka ah waxaana lagu waramayaa inay barakaceen dad aad u fara badan oo deganaa magaalada kadib markii ay ciidamada yuhuuddu bilaabeen howlgalkooda milatari toogasho sidoo kale magaalada ka dhacday subaxii hore maanta ayaa lagu waramayaa inuu ku shayday ruux falastiiniya ah halka sidoo kale toogasho dhacday maalintii shalay ay ku dhinteen laba ruux oo kale waxayna howlgalay kuwan la mid ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan magaalooyin ay ka mid yihiin raamallah al khaliil beytlaxam khaliiliya iyo magaalooyin kaleoo ku yaala daanta galbeed howlgallada milatari ay ciidamada yuhuudda ka bilaabeen xerada jinin ayaana waxaa ku shahiiday lix iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyadoona xabsiga loo tixaabay dad aad u fara badan kooxaha muqaawamada falastiin ee ka howlgala daanta galbeed ayaa waxay dhankoodu bilaabeen howlgalla iska caabin ah kuwaasoo ciidamada yuhuudda lagula beegsanayo waddooyinka iyo meel kastoo ay kaga sugan yihiin jiniin xukuumadda washington ayaa bilowday musaafiriinta tobanaanka ruux ee dalkaasi ku jooga waxay u yaqaanaan sharci darro maamulka cusub ee dowladda maraykanka ayaa waxuu bilaabay in dalka laga musaafiriyo dhammaan dadka aan haysan baasaboorka dalka maraykanka iyadoo dadkii ugu horreeyey dalka laga musaafiriy ay ahaayeen kuwa u dhashay dalalka baraaziil iyo kolombiya wararka ayaana waxay sheegayaan qaxootiga u dhashay baraaziil iyo kolombiya ay dowladda maraykanka ku qaaday diyaaradda xamullah iyagoo jeebesanna saartay diyaaradda waxaa lagu waramayeen dadkaana xitaa la siinin wax biyaa iyo cabaan ila xogogaal ayaana waxay sheegayaan qaar ka mida dadkii diyaaradda saarna ay neefta ku dhigtay halkaasna ay ku geeriyoodeen maadaama diyaaraddii la saaray aysan lahayn wax mukiif ah dowladaha baraaziil iyo kolombiya ayaana si aada uga carooday falkan ay ku dhaqaaqday washington madaxweynaha dalka baraaziil ayaana lagu waramaya inuu si kulul uga hadlay arrintani isagoona weerar dhanka afka ku qaaday trump waxayna xogaa qaar sheegayeen muddo ka badan laba goor uu hawada dalkiisa ka celiyey diyaaradu ay saarnaayeen muwaadiniin u dhashay dalka kolombiya oo laga soo musaafiriyey gudaha dalka maraykanka maalmahana soo aadanayana waxaa la filayaan boqolaal ruux oo kale oo kasoo kala jeeda qaaradaha afrika aasiya iyo latin america laga soo musaafiriyey dalka maraykanka xukuumadda kiyev ayaa waxay maraykanka ka dalbatay in la sii wado kaalmada dhaqaaliyo midka milatariya la siinayo madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa waxauu sheegay mar wareys laga qaadayey inuu aada uga walacsan yahay xisada dagaal ee kala dhexeysa dowladda ruushka isagoona madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka ugu baaqay inaysan marnaba dalkiisa ka jarin gargaarka milatari iyo midka dhaqaale uu siini jiray madaxweynihii hore ee jo baiden wuxuu sidoo kale ka dalbaday in taram uu ku dadaalo inuu garab istaag u fidiyo shacabka ukreiniyiinta iyo dowladooda isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu sheegay zelaliski in weerarada ruushka maalmihii lasoo dhaafay ay ahaayeen kuwa isdaba joog ah islamarkaana ay filayaan maalmaha soo socda weeraro kuwani ka daran waraysiga zelaliski ayaana waxuu imaanayaa iyadoo xukuumadda washington ay sheegtay inaysan dowladaha caalamka siini doonin wax dhaqaalaya kaalmo milatari iyadoona midaas u sababaysay inaysan maraykanka waxba ka faa'iideynin ugu dambayntii diyaarad dagaal oo leedahay dowladda maraykanka ayaa ku burburtay gudaha dalka maraykanka wararka ka imaanaya cariga maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in saacadii lasoo dhaafay ay burburtay diyaarad dagaal oo nooceedu yahay f soddon iyo shan markaana ay leeyihiin ciidamada milatariga ee dowladda maraykanka wararka ayaa waxay intaa ku darayaan diyaaradda iyadoo holcisay ku soo dhacday geeg daalask mana jirto wax faahfaahin oo ay bixiyeen ciidamada maraykanka oo ku aadan dhicitaanka diyaaraddani waxaana lagu waramayaa in diyaaraddani qiimahan aada u sarrayso muddooyinkii dambe waxaa si aada u sii laba jibaarmayey diyaaradaha dagaal ee dowladda maraykanka leedahay ku burburaya hawada diyaaradda iminka burburtay ee f soddon shan ayaa lagu waramayaa inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu casirsan ay maraykanka leedahay wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha hore ayaan sii tallaabsanaynaa dalka etoobiya waxaa muddo afar iyo toban cisho ah gudahood ku dhuftay boqol iyo soddon dhulgariir warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa warbixin muuqaal ah ka diyaarisay arrintan waxaana soo jeedinaya maxamed daahir calasow بسم الله الرحمن الرحيم
dalka itoobiya waxa uu wajahayaa xaalad murugsan kadib markii ay isku raaraaceen musiibooyin xooggan oo rabbaani ah kuwaas oo isugu jira dhulgariir dhulgo iyo foolkaanooyin shacabka itoobiya ayaa la daala dhacaya saamaynta masaa'ib xooggan oo dhacayay bishii lasoo dhaafay iyo bishan hadda aan ku jirno itoobiya waxaa ka dhacay boqol iyo soddon dhulgariir muddadii u dhaxaysay kow iyo labaatanka disembar labada kun afar iyo labaatanka ilaa iyo afarta bishan janaayo ee labada kun shan iyo labaatanka xukuumadda itoobiya waxaa laga soo xigtay in siddeetan iyo saddex ka mid a dhulgariiradu ay ahaayeen kuwo xooggan oo sababay dhulgo'yo dildilaacyo iyo inay foolkaanooyin qarxaan waxaana ka dhashay in siddeetan kun oo itoobiyaan ah ay ka barakacaan guryahooda saddexda bishan janaayo mawjado dhulgariir ah oo aan horay loo arkin ayaa maalin gudaheeda ku dhuftay deegaano ka kala tirsan gobollada cafarta oromada iyo maxaarada hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka ayaa diiwaangelisay dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay shan dhibic siddeed oo ku dhuftay qiyaastii konton iyo lix kilomitir oo koonfur bari kaga beegan magaalada ambosa ee gobolka oromiya saacado yar kadib dhulgariir labaad oo cabirkiisa lagu sheegay afar dhibic toddobo ayaa laga soo tabiyey meel toban kiilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada la haysto ee awaash halka sodomeeye dhulgariir ah oo yaryarna laga soo wariyey isla goboladaasi iyo deegaanadaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay mandiqada awaash oo keliya waxa ay martigelisay wax ku dhow labaatan dhulgariir oo xoogooda laga dareemay magaalada caasimadda ah ee adis ababa dhulgariiradan ayaa saameeyey in ka badan boqol guri oo ku yaala awaash geeska kale telefishinka itoobiya ayaa shaaciyey saddexdii bishan in fuulkaanooyin ay ka qarxeen gobolka canfarta iyadoo qiiq iyo uure ay ka soo baxeen buurta dofen ee gobolka canfarta kimaal asaaku can- asaaku candhidhe kimaal candhidhe foolkaanadan ayaa shalay iyo maanta qaraxday taas oo dhaawac iyo dhibaato ka geysatay deegaanka markii hore xoolaheennu waxaannu geysanay meel ka fog foolkaanada maadaama ay xooluhu argagaxeen hadda waxaannu ku sugannahay inaan nafteennu kala baxno goobta balse waxaan u baahannahay gaadiid waxaan nahay barakacyaal waxaan wajahaynaa dhibaatooyin waaweyn xitaa ma naqaano halka un soconno li asaq suge baadhulu amalay raacis مساعد يفندا ها بقعته وش بارو كدن لوتنقيه guud ahaan bulshada ku dhaqan deegaankan ayaa cabsi iyo amakaa ka qaba foolkaanadaasi iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadkii ay u suurto gashay inay si adag uga baxaan inkastoo ay argagaxeen halka qaar kalena ay isku dayayaan inay naftooda iyo agabkoodaba kala baxaan tuulooyinkoodii kadib markii ay u soo muuqdeen godad kala duwan oo sii daayay wax aan la garanaynin hadday yihiin biyo kulul dhoobo kulul iyo haddii ay dab tahayba alla uun baa og waxa gudaha dhulka laga soo tuurayo waannu garan kari weynay in goobta lagu soo dhowaado waa khatar waddooyinkuna waa burbursan yihiin dadka deggan tuulada u dhow saguwinta kabiila waxay la kulmayaan caqabado waaweyn waxaan isku dayaynaa inaan la cararno haweenkayna carruurtayna iyo xoolahayna si aan u helno goob ammaan badan وش هذا أبتا وجزهر حالتني بارو كدن تنقيه وريان badi dhulgariiradu waxa ay ku dhufteen dhulka ku teedsan dooxada rifti vaali iyo deegaano kale oo buuraha iyo baadiyaha itoobiya ka mid ah waxaana jira foolkaanooyin ka qarxay aagga awaash ee dhulka soomaalida laga haysto iyo gobolka canfarta oo iyaguna saameyn badan yeeshay war ay soo saartay xukuumadda abiy axmed waxaa lagu sheegay in aan quud iyo deegaan loo haynin badi dadka ku barakacay masaa'ibtan dalka itoobiya ayaa horey ula kulmi jiray celcelis ahaan saddex ilaa lix dhulgariir sanadkiiba laakiin hadda aad ayay uga badan tahay xukuumadda adis ababa waxa ay sheegaysaa in aanan horey loo sii saadaalin karin dhulgariiradan faraha badan islamarkaana ay fajac iyo fajo ku noqdeen aqoon-yahanaduna waxay shaacinayaan aragti cilmiyeed oo ku aadan arrinkan اثيوبيا هي الدولة رقم واحد في افريقيا من ناحية الزلازل اكتر بلد بيتعرض للزلازل itoobiya waa dalka koowaad ee afrika marka loo eego dhulgariirada waana dal aad ugu nugul dhulgariirada sababtoo ah waxaa dhex mara dooxada rifti vaaliga weyn ee afrika wuxuuna samaynayaa dildilaaca kaas oo dhanka koonfureed gaaraya ilaa mosambiik dhanka waqooyina gaaraya ilaa lubnaan ilaa uu ka gaaro dalka turkiga taas oo la macno ah inuu jiro dildilaac aad u weyn oo ka jira dalka itoobiya kuwaas oo dhaliyey dhulgariiro isxigxiga زلازل نتيجة وجودها جنب هذا الصدع korarkan dhaqdhaqaaqa dhulgariirka ayaa dhaliyey su'aalo ku saabsan saameynta uu ku yeelan karo biyo-xireenka annahda oo ah halka ay itoobiya u qorshaysay inay ku cunuqabatayso bulshada muslimka ah ee dalalka suudaan iyo masar halka ay ku dhufteen dhulgariirada xoogooda oo ah rifdi valley ayaa in ka badan 560 kiilomitir u jirta goobta uu ku yaalo biyo-xireenka annahda inkastoo itoobiya ay isku aragto dal dhul koreeya ku yaala oo aysan aad u saamayn karin biyaha annahda haddii musiibadu saamayso haddana waxaa qalad dhanka juqraafiga ah lagu sifaynayaa halka ay ka dhistay biyo-xireenka aqoon-yahanada carbeed ee bartay sayniska iyo cabirka dhulgariirka waxa ay ka waramayaan suurtagalnimada saameynta dhulgariiro kale oo waaweyn oo ka dhaca aaggaasi انما الخوف كله من السد الاثيوبي وده عاده بيحجز وراه 14 مليار متر مكعب فقط waxa ugu weyn ee cabsida keenaya ayaa ah biyo xireenka etoobiya kaasoo inta badan haya tobani afar bilyan oo mitir kiyuub halka dhaamka kale ee dhibka ugu weyne ka jiro uu hayo keyd dhan lixdan bilyan oo mitir kiyuub waxaana arrintan warbixin ka qoray hay-ado duwali ah gaar ahaan saynisyaanka jarmalka ah ee ku takhasusay badbaadada biyoxireennada caalamiga ah wuxuuna sheegay inuu salka hoose ee biyoxireenku u baahan yahay in buddhigiisu la adkeeyo si uu u noqdo mid xasiloon haddaba ma jirto cabsi laga qabo shamiindada laftigeeda waxay ka dhigan tahay inuu adkeynayo miisaanka dhulka laakiin keydka biyuhu had iyo jeer waa toddobaatani afar bilyan oo mitir kiyuub tusaale ahaan marka la barbardhigo biyoxireenka sare ee masar oo leh keyd dhan boqol lixdan iyo laba bilyan oo tan sidaa darteed marka aynu arrintani kala hadalnay dhinaca etoobiya waxaana loo sheegay in keydkani uu sababi doono dhulgariir jawaabtii ka timid dhanka etoobiya waxay noqotay in ay dhahaan biyo xireenka sare ee masar wuxuu awoodaa keydinta biyo dhan boqol lixdan iyo laba bilyan oo tan taasoo laba jeer ka badan awoodda keydinta biyo xireen ee etoobiya weligiisna ma uusan dhalin dhulgariir mana noqon mid khatar ku ah masar marka maxaad u kicinaysaan arrintan iyadoo biyo xireennada annahda ay mas-uul ka yihiin shirkad talyaani ah sidaasi darteed u malayn maayo inuu muddo gaaban gudaheed uu biyo xireenkani khatar ugu jiro inuu dhumo السد بنظام تسليم المفتاح وبالتالي أنا- انا لا اعتقد على المدى القريب ان السد مهدد للانهيار dhulgariirada ayaa saameeya waddooyinka ah marinada gaadiidka iyo korontooyinka ah waxaana ka sii daraya xaaladda waddanka etoobiya marka aragti islaami ah lagu eego dhulgariiradu waxa ay culimmadu sheegaan inay ka mid yihiin masaa'ibta rabbaaniga ah يقول الله سبحانه وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون آيات كذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون المصائب إيه، مركز دعيس كون كان دون كانوا وابتلاء امتحان إلى وكوان ضدك وكوان أدوم مضيسة bal inay kusoo laabtaan iyo inay markaas fahmi waayaanoo ugu dambeyn in lagu baabi'iyo lagu halaajiyo oo ugu dambeyn masiirkoodu uu halaag noqdo aakhirada haddii halaag iyo naar ay galaan tusaale waxaa noogu filan marka wax hadda ka dhacaya adduunka wadamada gaalada sida maraykanka oo deb ay ka kacay aan la joojin karin iyo etoobiyadan deriska aan nahay oo wadan ay noo muuqata waxyaabaha ku dhacaya ayaa tusaale ahaan inoogu filan marka muslimiintu ay ku cibro qaataan dersi u noqoto annaga ka muslimiin ahaan maxaa nagala gudboon marka inaan arrintaas iyada ah ilaahay uga mahad celinno ilaahayna aan ka barino inuu cadowgeena baabi'iyo ilahay inuu u ziyaadiyo etoobiya dhulgariirtada ku dhacaya burkaanada ka dhacaysa wadankooda iyo abaaraha hadday ku dhacaan iyo colaada hadda u dhexaysa dhexdooda inuu alla sii ziyaadiyo
etoobiya waxaa tan iyo sannadkii labada kun labaatanka ka dhacayay dagaallo salka ku haya qowmiyado iyo kuwo kale oo ku salaysan xukunka waddanka iyadoo raadadka dagaaladaasi ay la daala dhacayaan shacabka etoobiya ayaa waxa uu abiye axmed isku dayay inuu niyadda ugu dhiso ololaha uu ku doonayo inuu ku qaato badda soomaaliya balse masaa'ibtan ayaa mar kale waxyeelo u geysatay waddanka iyo dadkada waxaana jira cabsi weyn oo laga qabo in ay dhacaan dhulgariiro hor leh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobo kale ayaa nagu soo fool leh balse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد een, maadadan caawa xalaqadan waxaan uga hadli doonaa tufaaxa miraha tufaaxa Ee, runtii miraha tufaaxa wuxuu ka mid yahay ee, khudaartii ama fruitska aan soo qaadanay ee, kuwaas oo bixinayay ee, nafaqooyin badan ama macdin badan ama brotiin badan ama colori badan oo nafaqaha jirka baniaadamka siinayay runtii marka maadadan ama mirahan tufaaxa jirka baniaadamka wuxuu uleeyahay faa'iidooyin badan iyo dhibaatooyin intuba waxaan marka halkan ku sheegi doonaa insha allahu tacaala faa'iidooyinka uu leeyahay miraha tufaaxa jirka baniaadamka uu leeyahay ayaan halkan ku qaadaa dhigi doonaa caawa xalaqadeena midda ugu horeysa wuxuu kor u qaadahaya dheefshiidka ayuu saxayaa tufaaxa sidoo kale wuxuu dheelitira ama uu controla sokorta dadka qaba aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay way isticmaali karaan wax sokor ahna ma kiciyo maadadan ama mirahan tufaaxa sidoo kale wuxuu u fiican yahay dadka wadnaha laga haya ama colostrolka qaba ama wadna xanuunka qaba ayuu aad ugu fiican yahay sidoo kale wuxuu dhimaa miisaanka ayuu dhimaa sidoo kale wuxuu horumariyaa shaqada mataqaana garashada maskaxda ay samayso ayuu horumariyaa ogaalka ayuu kor u qaadaa sidoo kale maadadan ama mirahan tufaaxa wuxuu qofka ka qaadaa xusuusbeelka cudurka la yiraahdo ama asaasaqa ama azaheymer la yiraahdo ayuu ka qaadaa qofka oo isticmaala maalin kasta tufaax wuxuu helayaa maskax iyo fresh iyo mataqaanaa yani caqli iyo soo jeed iyo feejignaan badan ayuu helayaa sidoo kale maadadan tufaaxa waa maado antioxidant ah antioxidant oo ah inay difaacdo jirka baniaadamka ay ka difaacdo waxyeelada soo weerareysa ama dhibaatooyinka u imaan kara dhammaan ay ka difaacdo ama ay ka ilaaliso sidoo kale maadadan tufaaxa waxay yareysaa cudurada ku dhaca xagga sambabada kaadihaysta wadnaha iyo mataqaanaa kansarka u imaada jirka baniaadamka sidoo kale tufaaxan oo la cuno wuxuu ka hortagaa maqaarka nabraha soo gaara ama dhibaatooyinka maqaarka soo gaara islamarkaasna wuxuu qofka ka dhigaa dhalinyaronimo oo mataqaana in muddo ah inuu ka dhigo ayuu leeyahay tufaaxa dadka aadka u isticmaala sidoo kale wuxuu hormarayaa shaqooyinka sambabada ay sameeyaan islamarkaasna wuxuu yareeyaa qufaca iyo neefta oo yaraata qofka oo naqaska dhiba ayay yareysaa in la cunaa tufaaxa joogto ah waxay kaloo yareysaa colostrolka ayay hoos u dhigtaa in la cunaay tufaax joogto ah waxay yareysaa colostrolka inay hoos u dhigto waxaa la sheegaa daraase la sameeyey qofkii mataqaana saddex xaboo tufaaxa maalin kasta cuna waxaa la sheegaa miisaankiisa inuu dhacaya saddex xaboo tufaax haddaad joogsayto waxaad la kulmaysaa miisaankaada inuu hoos u dhaco insha allahu tacaala marka qaabka marka loo isticmaalayo tufaaxa loo cunaayo qaabkee loo cunaa tufaaxa markaad cunayso lagama fiiqo qolofta kore lagama fiiqo waayo qolofta waxay leedahay maado oo mataqaana dawo ah jirka baniaadamka u baahan yahay waxay jirka kasoo saartaa sunta iyo wasakda ayay kasoo saartaa qoloftaas saas daraaddeed marka tufaaxa waa inaad la cuntaa qolofta waa inaadan qolofta ka bixin haddii aad rabto faa'iidadeeda inaad hesho laakiin haddii qolofta laga saaro waa macaan keliya wax faa'iidaa laga helayo haba yaraata ma lahan wax dhibaato ah oo ay u keeni karto jirka bini aadamkaana ma lahan aad iyo aad aa umahadsantah
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag daahir amiin jaysow oo sheegay inuu cabsi ka qabo afgembi lagu sameeyo dowladda federaalka sababo ku aadan dhulboob ay ka wado magaalada muqdisho daahir oo ka mid ah baarlamaanka xamar ayaa mar laga wareysanayay dhulboobka xargaha goostay ee ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ay dhibaato ku hayso bulshada dabcan waa qorshaysantahay in laga hadlo kulley anigu iyo xildhibaano kale waan ka wada hadalnay inaan arrintaas aan ka hadalno laakiin dhulkan xasan sheekh iga gada xasan sheekh maalin walba dowladdu ma haysanayo beriyow ka dagaa nin qofka hantidiisu yuusan ku bixinin meel cidlaa shacabka soomaaliyeedna yaan dhibaato loo geysan waayo dalkeenna maanta barakaca ku badan waa nasiib darra hooyadii shalay la bara kaciyey fuustadii biyaha hadday nasiib leedahay fuustadii biyaha iyo joodarigii ayay guri dhan oo dhisnay soddon sano ku nooleed ay kala baxeen intay gaarigi dameerka intuu saaran yahay fuustadii iyo iyo iyo joodarigii nin ganacsado ah oo lacag haysto oo maalqabeenha laga gadaa hooyadina waa la kaciyey asagana lacagtiisii meelas ku subay xataa lama ogo marka arrimahaas waa arrimaha oo dhibaatada keenaya muwaadinka soomaaliyeed ee barakaca ah markii meeshaas barakaca ku noqda in laga qaada la rabo asagana xaquuqou leeyahay xaquuqdiisa in loo raadiyo waa in meel la dejiya weliba hadda dadka la barakacinaya ciidanaa u badan aabbahood iyo iyo walaalahood iyo ilmahooda waxay jiraan dagaaladay jiraan gadaashooda waxaa daashkii yaraa ilmihii u hooyanaya laga burburina mushaarkiisa waa boqol iyo sagaashan doolar markaasaa laga burburinaya ma dhisan karo wax ma yeeli karo askarta waxaanba ka baqaa uqubadooda inay nagu dhacdo way dibarsan yihiin inay fuuq dhahaan oo dalkan afgembi ka dhacaan ka baqaba cabsida aan qabo waay waayo takarfal ilaa heerkaas qofku ma lagu sameeyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ayaan kusii siqaynaa nin in muddo ah ku noolaa maraykanka ayaa ka hadlay dhibaatada ka jirta dalka maraykanka iyo midda ay wajahayaan dadka dega dalkaas ninkan oo lagu magacaabo axmed qadar oo ah macalin dhiga luuqadda ingilishka horeyna u degnaa waddanka maraykanka ayaa ka sheekeeyey dhibaatada maraykanka taala wuxuu haatan ku nool yahay magaalada hargeysa wuxuuna ka soo guuray qurbaha balse dadka degan weli halkaasi ayuu ugu warramay nolosha dhabta ah ee ka jirta halkaas waxaan ku dhashay yamanta laakiin waxaan kusoo koray eurub holland marka runtii anu waxaan jeclaan lahaa inaan inaan dee dhulka soomaalida inaan joogi lahaa aan kusoo barbaari lahaa aan kusoo kori lahaa laakiin chinaska maan helin ardaydeeda marwaba waan sheegay fursadda maan helin marka ardayda waxaa fiican inay qiimeeyaan waxay haystaan kuwa weliba dhulka jooga oo dalka jooga inay aada ugu farxaan ay qiimeeyaan dalkooda waa wax aada u qaaliya soomaali badan oo iminka qurba jooga fursadda ma laha weliba kuwa dibadda sideedoo kale dibadda ku dhashay marka yurub baan kusoo koray holland meel qaboo barafa raf iyo rafaad marka markii dambaan tegay canada cabaar joognay canada iyo maraykanka marka aduu wadan wadamo badan baan soo maray marka canada elementary iyo primary iyo hoosen kusoo qaatay marka markii dambaan maraykanka tegayaan dugsiga sare iyo jaamacadda iyo xaggaas waxbarashada xaggaasaan kusoo qaatay ha xaggaasaan kusii waday alxamdulilah marka alxamdulilah waxaan ahay dee soomaalida xaggaas in badan joogtay oo markii dambe dee kusoo dhacday niyo maxaan ka qabanaya qurbaha waan ka daalay qurbihii markii dambe aan siri niyo waa ina ku noqotid dalkaagii inaad soomaaliga soo baratid dadkii soo baratid dhaqankii soo baratid dadkaaga ku xidhnaatid haddaa wax tarisid ummadda wax u tarisid inaad dalkaaga wax ka qabatid waa muhiima waa cajiib horta dad badan baa raba waan arkay ma la yaabayo dadka horta waay aragnimadu waa muhiim qofka inuu soo arko dal cusub meel cusub waa iska fiican tahay dad badan baa arkay waxay rabaan inay qurbaha ku cararaan oo xaggan iminka tusaale iminka hargeysan joogno soo maaha dad badan arday badan baa weliba ardaydeed waxay gu yidhahdaan macalin waxaan raba inaan dhoofo waxaan raba inaan xaggan ka tago qurbaha tago markaasaan markii markii ugu horeysay cajiib bay lahayd aniga iyo dad badan xaggan baan kusoo cararina dadna xaggaasi kusii cararayaan marka waxa weeyaan koley sawir khaldan bay ka haystaan sawir khaldan waxaa la tus malaa waxaa loo sheegay inay lacag badan taalo inay magaranaysaa nolosha ka fiican tahay qurbaha runa sidaasna run maaha waa been runtii waxaa fiican qofka dalkiisa kusoo koray oo kusoo barbaaray oo wax badan ka magaranaysa xaggan yani noloshiisa xaggan ka wada ayaa ayaa fiican oo dhaqankiisi iyo diintiisi iyo dadkiisa ku xidhan ha iminka anigoo kale seattle baan inta badan joogay nolosheeda seattle washington maraykanka waa meesha yacni marka loo eegayo lacagta minimum wageka lacagta qofka mushaharka qaadanayo maraykanka ugu saraysaba waxaa ka socda shaqooyin badan amazon com ayaa meesha laga bilaabay microsoft shirkadda shirkado badan baa meesha laga laga bilaabay lacag badan baa taala laakiin lacagta waxaa ka muhiimsan de- waxaa ka muhiimsan nolosha caruurti ubadkii waa finished dhaqankii wuu ka dhammaaday Eh, dad badan baa ku lumay meesha magaranaysaa walaahi eh, ilaahay qofku nasiib siiya mooyaane dadka inta badan way ku lumayaan runtii waa haddaan maca ku lumina way ku saameynaysaa waxaa ku saameynaya mugdi iyo madow depression waa meesha ugu siyaata waa meesha ugu dhaqaalo badan bay ka mid tahay maraykanka oo ugu qaalisan guryuhu millions bay magaranaysaa Lagu iibiyaa.
lagu iibiyaa laakiin waa meesha ugu depression suicide dadku naftooda iyagaas dilaba meesha ugu badan weyaanba maraykanka waxaa jira british yaroo dadku naft iska soo iska tuuri jiraan in badan intay isdilaan Eh, wax- dowladdaa ku xidhay bir Aro- aurora bridge baa la odhan jiray dowladdaa bir ku xidhay oo sidaan- sidaanay dadku is- iskaga tuurin ha maxaa maxaa keenay waxa weeyaan n- noloshiibay yani way naceen gaalo badan weeyaan oo ma garanaysaa de wax- waxay aaminsan yihiin intan yaroo ay haystaan markay wax yar weeyaan iska- way istuuri- way isdilayaan ah marka em, you know xaggaas waa cajiib you know, dadka dad baa xaggaa kusii cararaya Ah, xaggan hargeysa waxaan arkay arday aan u dhigi jiray ayaa yiri macalin si- mar walba wuxuu oran jiray jaarkan jaarkan uu ahaa wuxuu oran jiray macalin mar waxaan rabaa inaan xaggaa tago maraykanka inaan u dhoofo sidaan u tagaa bal waddada ii sheeg mar walba wuu i weydiin jiray macalin waxaan rabaa inaan tago marka waxaan ku waxaan ku oran jiray wanio dalkaaga iska joog iska joogoo wax ka samayso dalka waxaan arkay anigoo ku yaro noqday oo oo u noqday um, family iyo iyo um, eh, xaggaa ku yaro noqday waxbarasho iyo waxaan arkay isag- isagii baa iga hormiba isagoo mareykan joogaan arkay waxaa idhi uu iga soo harbaxay un siyaasad buu iga soo harbaxay waxaa idhi xagee ka timi wixii macalin dadeerkii baan kasoo booday mexico waxbaan soo maray wallaahi oo waxaa idhi bal ka waran imika waxaa idhi wal macalin waxaan rabaa inaan ku noqdo wallaahi meeshii waxaan Inaad iskaga tago.
iskaga soo tago meeshan wallaahi maha sida moodayay waxaan rabaa inaan imika ku noqdo Eh, dee waa nolol adag garanaysaa ayuu ku jiraa marka imika wuxuu lahaa waxaan rabaa inaan iskaga imado dhallinyarada maanta xaggan ku koraa fursad badan buu leeyahay waxaa ka mid a inaanu arkeen waxyaabo halis gelinaya diintiisa naftiisa imise xagaa ku dhintay oo waxyaabo halisa ku dhintay magaranaysa oo daraagisu waxyaabo badan gangis maalin walba hooyo waxa- waxaa arkaysa hooyo ka warwaraysa eh, magaranaysa caruurteedii qaar magaranaysa caruurtoodii la dilay marka em, ka xaggan jooga nasiib badan buu leeyahay marka em, markii ugu horeysay anigu waan ka daalay nolosha maraykanka aad baan uga daalay waxaan sini niyo meeshan niyo lacag waa helaysaa waa helaysaa em, guri waa helaysaa gawaadhi baabuur qaali wax wax kasta waa helaysaa laakiin iimaankaaga finish noqonaya ma garanaysaa Em, maca haddaanad maca haddaad masaajidka ku xidhan tahay ama d- isla- diinta ku xidhan tahay gaalada iyo agjoogooda iyo arigooda ayaa mugdi ku gelinaya ayaa hoos u dhacaysa magaranaysa naftaadoo dhan baad s- waxaa galaysa khalkhal magaranaysa beeyadaa ku saameynaysaa waxaa ku jirtaa maalin walba waxaa arkaysaa dad gaalaa waa la shaqaynaysa amba waa arkaysa amba dukaanka ku arkaysa aragtidooda ayaa yani khalkhal ku gelinayaba dad aan aaminsanaynba aakhira dad baan aan aaminsanayn inay wax ka dambeeyaan noloshan baad ku dhex jirtaa sidii kuu saameynaysa si xun bay kuu saameynaysaa Maca- eh, eh, car- caruurtaada geysi maca dugsi qur-aan waxaa arkaysaa maca dugsigii qur-aanka ayay car- caruurtii magaranaysaa akhlaaqdii ka xumaatay iyo kuwaasaa qaarba kontaroolkii marka lagu hayo saas way khadkii kasii baxayaan qaar badan baa sii xumaadaba marka em, eh, waxaan odhan lahaa em, you know, noloshaas way yara em, markaan ka daalay ayaan sirinio meeshana ka tagtay wayaan qadar baan markaa sh- u shaqo tegayay qadar baan markaa tikid baan soo goostay maalinsan haynba imo ma garanaysaa ha hargeysa imo marka em, anigoo s- eh, anigoo qadar usii socda oo shaqo usii socda em, ayaan eh, xaggaas boos macalinima ayaan siri bal laba wiik sii gooso ticket hargeysa horta yaro tago bal soo yaro eeg weligaa maad arkin de- dadkaagiiyo soo yaro eeg magarasa bal waxaan laga sheegayo anigoo joogay labadii wiik ayaan jeclaabayba dadka soomaalida dhaqanka waxbaa iga maqnaa show aan hore oo garanayn markaasaan ogaaday markaas waxaan yidhi iga daa qadar iyo qurbo kale xagga baan joogayaa sidii baan joogay magaranaysa Ah, alxamdulilah marka em, alxamdulilah markaa gabadh ma gabadh ka timi aduu aan arkin har- ma- magaalada weynba ayaan- tuulo yar ka timi baan guursaday dhaqankii iyo di- wixii bartay eh, eh, qur- macalin qur-aan bay hayd dhaqankii bay bartay Ma- maasha allah caruur bay dhashay saddex caruur alxamdulilah Ah, marka xaggan baa la qaatay maanta nolol fiican baad ku haysataa.
nolol fiican baan ku jira top alxamdulilah Ilaahay ku marka siiyay.
ardaydana aad bay ii ixtiraamaan macalinimada xaggan aad ba loo ixt- macalinka aad baa loo ixtiraama xaggaa macalinku aad looma ixs- looma sii ixtiraamo jaamacadahan wax ka dhigi jiray sa molecular biology marka waxaan eh, xaggaa kuma qiimeeyaanba wax- eh, macalimada iyo waxbarashada iyo ha dadkan waan la soo koray ma garanaysaa Wax- siday u fikiraan baa gumaysi ku salaysanba ma garanaysaa Em, waxaan xasuustaa kalaashadayda maca jaamacadda ee university of washington waxaan dhex fadhiyey cadaan baan dhex fadhiyey dad badan cadaana waxaan arki jiray siday u fikiraan baa naga yara duwan iyo dadka kaleba ka- ka duwan caruurtooda waxay ku barbaarinayaan ay- ay magaranaysa u sheegayaan idinkaa hogaan adduunka D- d- hogaanka leaderska adduunka waa idinka ha waan yaabi jiray magaranaysa waanay waxay waxay jecel yihiin inay dadka u taliyaan qorshe u sameeyaan labadeen xagga baan fadhinaa Eh, waxaan joognaa hargeysa maanta iyagu xaggaasi joogaan waxay ka fikirayaan sidai inaga noo talin lahayn class baan dhiganaya la yidhaahdo political science eh, waxaan macalinka xasuusta macalin cadaan wuxuu ka hadlayay regionkan ma garanaysaa em, soomaalida degto ayaan ka hadlaynay marka unitkan dhigananay wuxuu ahaa eh, eh, east african politics iyo so- so- marka waxay ka hadlayaan soomaalida marka wuxuu sheegayay waxyaaba cajiiba macalinka cadaanka wuxuu ka hadlayay qabyaaladda eh, Soomaali- soomaalida qabailka yaa baray ha qab- qabiilka soomaalida yaa baray ma garanaysaa wuxuu lahaa the isak tribe live in the north but the hawiya and the darod live in the south and the e waxaan- waan yaabay ardaydana saasuu qoriyeen saasuu egay cadaanka hadda waa cadaan maxaa ka- ka galayba saasuu qoriyeen okay okay marka cajiib anigu waan yaabay maalinta aad baan u yaabay Wux- marka waxay ka hadlayaan qabiilkaas baa qabiilkaas jecel kaas baa kaa kala necab markaas kuwaasaa Way- kuwa caawiyey way isdagaaleen wi- taariikhdii bay xayaanba wixiiba way xayaanba magaranaysa maxaa iyaga u geystay waxaa magaranaysa marka wixii cadaankan waxay ka fikiraan sidii wax u guumaystaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي